kulanka golaha aqalka sare uu gudoomiyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahna kusimaha gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cali shabcaan ibraahim oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad cabdulaahi cali xirsi timacde ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan gudiyada joogtada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kulanka afraad ee guddiga joogtada ayaa looga hadlay dardargelinta howlaha horyaala golaha iyadoo isku shaandhayn iyo dib u habeyn markaa lagu sameeyey ajandayaasha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo qaarkood lasoo horumariyey si loo gudagalo ka howlgalistooda ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahna kusimaha gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cali shabcaan ibraahim ayaa kulanka soo xiray waxaa codaysay oo ogolaansho ku codaysay labaatan iyo sideed senatar ayaa codaysay wax diidii ma leh wax ka aaminsan ma leh sharcigana sidaas ayuu ansax ku yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soomaaliya cabdiqafaar cilmi xaange ayaa golaha aqalka sare uga mahadceliyey ansixinta sharciga hay-adaha xisaabaadka soomaaliyeed siiqadda toosin iyo sixid iyo tilmaamid intaba waa lagu sameeyey waana sidii loogu talagalay marka waan ammaanayaa runtii mudane guddoomiye mudanayaaliyo marwooyin dalkeenna guud ahaan dibudhis buu ku jiraa dibudhiska waxaa asal u ah shuruucda la ansixinayo sharciga ka bilaabta waxaan sharci loo haynin lagama shaqayn karo waxaan annaga ballan qaadaynaa waxaan idiin sheegayaa maanta inaad u abuurteen fursad ka maqnayd dhallinyarada waxbaratay ee xisaabaadka ka shaqeeya ee accounting ka bartay oo awal hore shaqadii laga rabay soo qabsaday laakiin shuruucdii iyo habraacyadii ay waxooda ku nidaamin lahaayeen ay meesha ka maqnaayeen waxaad u hiiliseen ganacsiga iyo qaabka xisaabaadkooda loo dejiyo